أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب غدا شادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب غدا شادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heno waxaa ka mid a maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xukun xaduridaa ku fulisay koox jawaasiis ah oo cadowga la wadaagayay cawraadka muslimiinta waxaan caawa idiin haynaa xukunkaas oo faahfaahsan shir u dhexeeyey qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku soo idlaaday degmada jilib kulankaas iyo wixii looga hadlayey ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale caawa qodobada aan idinkugu hena faafareebka waxaa ka mid a mu'asasada alkataa'ib oo baahisay qayb kale oo ka mid ah muxaadaradii uu jeediyey sheekh maxamed dulyadeyn taqabalahullaah mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaas oo maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ay koox jawaasiisa ku fulinaysay xukun xaduridda ah kuwaas oo tiradoodu ahayd shan xubnood haddaba ku soo dhowaada xukunka maxkamadda oo faahfaahsan
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير amaa bacd ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad aadan maxamed sheekh cabdinuur oo loo yaqaano caraale da'diisuna tahay soddon iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan maxamed sheekh cabdinuur wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayay maraykanka sanadkii labada kun toban iyo toddobadii ayaa maalin waxaa ila soo xidhiiray nin la yidhaahdo kuulow cumar abakow oo ka tirsan jawaasiista maraykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka qaatay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah sida tan kow waxaan ugu warbixiyey qaabdhismeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab makaatibta siday u shaqeeyaan iyo dadka markaas madaxda ka ahaa xogtooda hawshaas waxay igu qaadatay muddo sannad iyo bar ah labo waxaan u gudbiyey ugu yaraan labaatan iyo siddeed qof xogtooda intaan ka heli karay iyo lambaradooda saddex waxaan u shaqaalaysiiyey tobannaan qof oo isugu jira rag iyo dumar dhammaantooda waxay ahaayeen dad xogta aan wadaagno waxaan u dirayna soo gudbiya afar sidoo kale waxaan agaasimay lix duqeen oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose dadkii lala beegsaday intooda badan ay ku dhinteen sida macalin yaxye iyo xamse dheere shan waxaan sawirro iyo muuqaallo ka qaaday guryo ku yaalla kuunyo waana gudbiyey lix waxaa xamar la iga soo dhiibay qalab lagu magacaabo tanasud loogu talagalay in lagu dhagaysto dadka taleefannada ku hadla kuunyo iyo nawaaxigeeda toddobo waxaa la iga soo dhiibay xamar sagaal shariixo oo qaarna dad lagu dilay inta kalena aanan isticmaalin intaa kadib kuulow wuxuu xamar ka soo diray nin ay isku shaqo ahaayeen aniga iyo awees galaangal ayaa mooto kaga soo qaadnay garas weyne waxaana keennay kuunyo gurigayga ayaana ku haayay muddo saddex maalmood ah shaqada loo soo dirayna waxay ahayd kow in aan soo tuso guryihii aan soo sawiray waana soo tusay labo in aan ku soo wareejiyo duleedyada kuunyo soona calaamadayno meel ay ku soo degi karto bangaraaf waxaana soo tusay saddex goobood oo lagu soo degi karo saddex in aan soo tuso meel ku habboon in la dhigo qalabka dhegaysiga oo loo yaqaano tanasud wuxuuna ii soo calaameeyey meel ku taalla kuunyo duleedkeeda kadibna markuu shaqadii dhammaystay waxaan geynay baraawe intaas kadib waxaa ila soo xiriiray nin la yidhaahdo faarax gardhuub oo jooga xamar kana tirsan maraykanka sida asagaba ii sheegay waana ka aqbalay wuxuuna ii sheegay in zaki wada shaqeeyaan wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo macluumaadka mujaahidiinta wixii aan ka heli karo waxaana gudbiyey nambarada intii aan heli karay sidoo kale waxaan u gudbiyey xogo ku saabsan rag ka tirsan mujaahidiinta mar saddexaad waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo taqiyudiin oo ah murtad la shaqeeya maraykanka markii horena aanu asxaab ahayn waana ka aqbalay waxaan u gudbiyey nambar uu ii diray oo uu leeyahay nin ka tirsan mujaahidiinta iyo xogo muhiim u ahaa markaas eedaysanaha labaad aweys cumar maye oo loo yaqaano galaangal da'diisuna tahay labaatan iyo labo jir ninkan waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna kala gudbin jiray shareexooyinka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aweys cumar maye wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah waxaa i soo wacay nin lagu magacaabi jiray ismaaciil fashiyon wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuu ii diray nambarada mujaahidiinta gaar ahaan dadka aan guryaha u dhiso ama aan meelaha kale ka helo shaqooyinka aan qabtay waxaa ka mid ah waxaan ismaaciil u gudbiyey nambarada laba nin oo ka tirsan mujaahidiinta mar labaad waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista riddada waana ka aqbalay wax shaqo ahna nama dhex marin mar saddexaad waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay caraale waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waa sidan kow waxaan duleedka xeejo ka soo qaadnay aniga iyo caraale shan moobeel iyo shareexooyin labo mar kale waxaan shareexooyin ka soo qaadnay aniga iyo caraale duleedka cali farxaane waxayna ahaayeen toban moobeel iyo shareexo wax ka badan saddex waxaan aaday deegaanka garsweyne waxaana ka soo qaaday nin ka tirsan jawaasiista maraykanka oo aan keenay kuunyo barow afar aniga iyo caraale waxaan saddex mar soo saxminay meel bangaraaf ku soo degto shan waxaan laba jeer soo fiiriyey oo xog ka keenay gawaari lagu duqeeyey waddada u dhexaysa kuunyo iyo jilib eedaysanaha saddexaad cabdirasaaq maxamuud faarax oo loo yaqaano cabdi macalin da'diisuna tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdirasaaq maxamuud faarax wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka sanadka markuu ahaa labada kun sagaal iyo tobankii anigoo jooga goobtayda shaqada waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo muxsin cismaan dheere waana ka aqbalay wuxuu ii diray inaan kala shaqeeyo soo gudbinta macluumaadka mujaahidiinta intaan heli karo muddo kadib waa la xiray muxsin intaas kadib waxaa mar labaad shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay ninka la yidhaahdo caraale labada kun sagaal iyo tobankii bishii shanaad wuxuuna ii xilsaaray inaan u keeno wixii aan xog ka heli karo mujaahidiinta iyo inaan dad u tashkiiliyo shaqadiina waan ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay caraale waxaa ka mid ah kow waxaan aniga ka dambeeyey duqayntii uu ku shahiiday xamsi dheere shareexo ayaana u geliyey boorsadiisa oo uu igu ammaanaystay xilli uu safar ahaa shareexadaasna waxaa ii keenay yacraale oo igu amray in aan u geliyo boorsadiisa sidaas ayaana lagu duqeeyey labo waxaan xog ka soo gudbiyey geerish ku yaalla kuunyabarrow xogta aan ka keenay waxaa ka mid ahayd geerishka inuu muhiim yahay gawaarida taallana ay wataan rag muhiim ah saddex sidoo kale waxaan caraale u soo gudbiyey nambar uu leeyahay nin ka tirsan mujaahidiinta iyo macluumaadkiisii oo dhammaystiran afar caraale waxaan u shaqaalaysiiyey oo aan ku xidhay laba nin oo shaqadan jaasuusnimada kula shaqeeya intaas kadib anigoo howshaan ku jira ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay labadan nin waa laba sano eedaysanaha afaraad mayow cabdisheekh mayow da'diisuna tahay afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka qaybna ka ahaa duqaymo ay ku shahiideen dad muslimiin ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane mayow cabdi sheekh mayow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaa maalin maalmaha ka mid ah isoo wacay nin la yidhaahdo kuulow oo ka tirsan jawaasaysta maraykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay shaqada uu ii xilsaaray waxay ahayd inaan u soo gudbiyo macluumaadka iyo lambarada mujaahidiinta waxaan ka heli karo waxyaabaha aan u gudbiyey waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey kuulow xogta iyo nambarada shan iyo toban qof oo isugu jira rag iyo dumar ka tirsan mujaahidiinta labo sidoo kale waxaan kuulow la fuliyey duqaymo afar ah oo ay ku shahiideen dad muslimiin ah kuwana ay ku dhaawacmeen waxaana ka mid ah duqayntii uu ku shahiiday cabdulaahi nadiir nambarkiisa ayaana gudbiyey intaas markii aan kuulow la qabtay aniga oo shaqadaas ku jira waxaa ila soo xidhiiray nin la yidhaahdo cumar ama xayle oo ka tirsan jawaasiista maraykanka wuxuu ii soo bandhigay inaan kula shaqeeyo fal jaasuusnimo ah waana ka aqbalay waxaana u gudbiyey arrimahan soo socda kow waxaan xogtooda iyo nambaradooda u gudbiyey xayle shan iyo toban qof oo isugu jira rag iyo dumar waxaana ka mid ahaa gabar shukri la yidhaahdo oo la qabtay labo waxaan u gudbiyey xayle saddex guri xogtooda oo dhammaystiran iyo macluumaadka dadkii deganaa intaba saddex waxaan u shaqaalaysiiyey xayle inta aan la shaqaynayay dad gaaraya ilaa laba iyo toban qof oo isugu jira rag iyo dumar oo aan shaqadan isla wadnay afar waxaan dhowr mar u gudbiyey macluumaad fara badan oo ku saabsan mujaahidiinta shan sidoo kale xayle wuxuu ii soo dhiibay saddex shariixo lix waxaan la fuliyey xayle ilaa afar duqeen dadka ku shahiiday waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulqaadir kumaandos iyo sheekh marwasi oo aan nambaradoodii u gudbiyey muddada shaqadan jaasuusnimada aan ku jiray waa afar sano eedaysanaha shanaad maxamuud xuseen cabdulle oo loo yaqaano mataan da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeyn ka dhacday jubbada dhexe intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamuud xuseen cabdulle wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga oo ku sugan jilib ayaa waxaan kulannay xudayfe oo ka tirsanaa jawaasiista maraykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana la qaatay wuxuuna i baray doctor ayuub oo asaga kaga sarreeyey shaqada kadib wuxuu ii diray inaan keeno xogta mujaahidiinta waxaana u gudbiyey hal nambar waxaana watay zakariya gacmey duqeen ayaana lala beegsaday waana ku shahiiday kadib xudayfe waan isweynay kadib aniga oo iska jooga waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin la yidhaahdo asad salwiya wuxuuna ii sheegay inuu la shaqeeyo nin ka tirsan jubbaland markaan shaqadii ka aqbalay waxaan bilaabay inaan dad shaqaalaysiisto waxaana shaqada geliyey laba nin waxaana u gudbiyey asad saddex nambar mar saddexaad waxaan shaqo jaasuusnimo la qaatay jawaasiista maraykanka ee ku sugan puntland waxaan u gudbiyey xogta iyo nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta goolis sidoo kale waxaan siiyey xogta rag kale oo ka howlgalayay gudaha gobollada bari iyo mudug intaba waana la qabtay waxaan fashiliyey oo kale gaari miineysnaa oo loogu talagalay in lagu weeraro gaalada muddada aan la shaqaynayay waa saddex sano in ka badan xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduridda ah المراجع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان وحكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وحان فلنينا حكم كي كسب بحي محكمة شريعة إسلامك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka shir u dhexeeyey qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku soo idlaaday degmada jilib ujeedka shirkan ayaa ahaa in laga wada tashado dowrka culimmada ee ku aadan arrimaha dacwada iyo sidii loo xoojin lahaa duruusta iyo xalaqaadka cilmiga ah ee ka socda masaajidda wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe shirkan ayaa sidoo kale lagu qaadaadhigay sidii ay culimmada usii xoojin lahaayeen gaarsiinta dacwada deegaanada miyiga ah iyo bulshaweynta ku dhaqan waxaana dhammaan la isku fahmay qodobadii shirkan saacadaha dheer qaatay ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo kulanka ka hadlay ayaa culimmada uga mahadceliyey shirka iyo sida ay uga soo qayb galeen الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام walaalayaal allah ayaan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala kulankan khayrka badan inoo suurageliyey ragga walaalaheena culamada ee magaalada jilib inala jooga oo nagala soo qaybgala guud ahaan dhammaantoodba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wakhti dheer yaan qaadanay qodobo dhowr ah walaaluhu inoo soo bandhigeen yaa laga niqaashayey qodobadaa laga niqaashayana dee maxalushaahidkii iyo ujeedkii laga lahaan ilahay yaa ku mahadsanoo waa laga gaaray waxay ahayd walaalaha culummadu inay ka niqaashaan laisla ruugo dhinacyo badan laga istaago qodobadii dhowrkaana si fiicanaa looga niqaashay wakhtina waa loo helay si wanaagsan oo khayr ay inoogu dhammaatay maadaama ummaddan mas-uuliyaddeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo dhiibay ammaanadaa weyn aan hayno oo ummaddan hoggaankeedii iyo ammaanadeedii adduunyo iyo tayada aakhira iyo diinkooda inaan ilaalino ilaahay subxaana wa tacaala inugu addoonsaday haddaad culummo tihiin iyo maamulkii haddaan hay isku darkeennaba ammaanada iyada siaan ku gudan lahayne ugu asluubka ugu wanaagsan ugu fiican inuu ilaahay ina waafajiyo on ka naqaashnay ahayd ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida horeba uu inoo waafajiyey in badan kulamo aan isugu nimid khayr iyo wanaag inoogu dhammaaday tanna ilahay waxaan weydiisanaynaa sidaa iyo si lamid inuu ilahay nooga dhigo dacwada si aad ogtihiin dee wakti dheer iyo muddo lasoo maray iyo taarikho lasoo maray rag badan oo culamaa ka sheekeeyey waxaan rabnaa insha allah markaan ummaddan u khidmaynayno keena mas-uulka ah kan culammada ah dhammaanteen mas-uuliyiin yaa nahay sida nebigu calayhi salatu salaam inoo sheegay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati cid ka baxaysa ma jirto culammadu way ku jirtaa umaradu way ku jiraan xadiisku waad garanaysaan ilaa gabadha gurigeeda joogto xaaska ah laftirkeeda mas-uuliyadda iyo addoonku buu soo gelayaa mas-uuliyadda noocaas marka qof walboo naga mid a hadduu dareemo asluubkii ugu wanaagsanaa inuu ku guto wax badana insha allahu tacala inuu hagaagay maqaasida iyo ujeedka laga lahaana waxay ahayd dariiqa ugu wanaagsan aan ku gudan karno ee shareecada waafaqsan insha allahu tacaala inaan isla helno taa marka annaga mabda inay inoo noqoto markay dhexdeenna tahay haddaan masaa'il isla saxayno haddaan mimbar ka hadlayno haddaan uma tawjiihinayno iyo haddaan qof mataqaanaayo wax ka khaldan yihiin aan rabno inaan u nasteexayno intaba inaan ogaano dee garab jilicsan oo walaaltinimo iyo raxmad ay ku jirto inaan insha allahu tacaala isku saxno on isku toosino marka cadowga ilaahay la dagaalamaynan waxaana laga rabaa muruqeenni iyo awoodeenni iyo wuxuu ilaahayna siiyey inaan la soo baxno taa iyada marka insha allahu tacaala mar walba inaan ogaano yaana laga doonayaa annagu marka dadkan innagaa dowlad u ah xarakatu shabaab haddii la maqlo waa inteennaan iyo inta kale naga maqan ama mas-uuliyadda inooga saraysa ama mas-uuliyadda inooga hoosayso inteennaana marka waxaana laga rabaa xikmaddii dadka aan ku maamuli lahayn ee aan rabno culummadeenna iyo maamulkeenna waxaan rabnaa bulshadaas kelimaadka aan u jeedinayno tawjiih aan siinayno midaan ka midaysannahay insha allahu tacaala inay noo noqoto alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan wax badan oo badan oo badan iyuu ilahay inoo hirgeli jazaakum allahu khayran si guud jelsadii khayr iyo wanaag ay inoogu soo dhammaatay wixii dee khayran ku hadlan ilaah subxaana wa tacaala ha inaga aqbalo wixii aan gafnay dee bani aadan aan haya gaf ay naga dhacena ilahay ayaan cafis ka weydiisanayna subxaana wa tacaala fadhigeenaan ilahi subxaana wa tacaala mid dembi dhaaf iyo ajir aan ku helno ilahi subxaana wa tacaala ha inooga dhiga jazaakum allahu khayran sida meeshaan aan ugu kulannana ilahay aan weydiisanaynaa jannadiisa inuu ilahay inugu kulmiyo subxaana wa tacaala hadda markaa meeshaan ka baxno wixii ka dambeeyana ummaddeennana waxaan ilahay weydiisanaynaa dee risaalada naga gaarayso inay noqoto midaan muwaafiq ku nahayoo ummadda aan dhibaato ku ahayno caqligooda uu qaadi karo inaan kula hadalno meel kastaba biidni illahi tabaraka wa tacala taa inaan isla qaadano wa jazaakum allahu khayran ugu dambayn qaar ka mid ah culimmadii shirkan ka qayb galay ayaa iyaguna tilmaamay muhiimadda uu leeyahay shirka noocani oo kale ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كلن كان waxaa looga niqaashay masaa'il dhowr ah oo ay ka mid tahay dacwada un sidii loo tansiiqin lahaa lasugu dabridi lahaa hadday tahay dhinaca masaajida iyo hadday tahay dhinaca ee bulshada sidii lagu gaarsiin lahaa guud ahaan tuulooyinka maaragtay baadiyaha dhinac walba masaa'il adiga sidaasaa looga niqaashay jazakallah een, sheekh jaamac ayuu kaasi yahaa een, markan waxaan soo dhaweynayaa sheekh cumar xayaakallah sheekhana kulankan maxaa looga niqaasheeyey بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد واد مهدسنتهين بهذا إذاعة أندلس موضوع كلنا كميشا كدعي كل مهم أبوه موضوع روحو كسابسانا أن رسالة علماء أي حنبار سنتي مساجد كبحيس qaabkii loo habayn lahaa intaan mawaadiicu socota hadday tahay ahdaaftii iyo hadday tahay maqta bunuudii aasaaska oo ahayd mawaadiicdii laga hadlayay dadka sida loola khidaabtami lahaa risaalada loo gaadhsiin lahaa ugu wanaagsan iyadoo laga duulayo qowlka ilaahi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii risaaladu siday u hufunaan lahayd ninka daaciga inuu yahay nin dabiib ahoo dhakhtar ah dadka qulubtooda daweynayo inuu yahay nin ammaano xambaarsan inuu yahay ummaddiisa u gubanhaya risaaladii rasuulka xambaarsan sal alla alay slam isagoo dabaqya balliquu canii walow aaya aayadna allaha kaadkii gaadhsiiya asluubka ugu wanaagsane ummadda wax loo gaadhsiin kara hayo ayadoo la ilaalinayo dadka furuuqdooda iyo mansiladooda iyo mustawayaadkooda dadka isku wada mustawa maaha marka la hadlayo dadka mataqaana isku mawduuc lagama hadli karayo ninba meel baa lagala hadlaa nin waa nin culimo aad la hadlayso ninna waa nin caama a ninka aad la hadlayso nin mataqaana waa nin dayar daadiisu ayarta u fuqiiso risaaladan aad ka hadlaysa ayna xambaari karin dadka in mustawayaasha la ilaaliyo waadicda aad ka hadlaysa munaasaba muqota waqtiga aad hadlayso dadkan ma qaadi karaan risaalada aad hadlayso mawaadiic aad iyo aad shayiq uho tiro badan tiro badan baa laga hadlay culimaduna si fiican bay runtii maskaxdooda u tuujiyeen tala bixin badanna way ka geysteen wilaayada jubbal wusta oo runtii mawduucan martigelineysay culimadana isagu wacday gogoshan ayadu lahayd aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya raggii akhsoo khiyaartay sohandisig markanna waxaa ii muuqdaa sheekh abusaciid azeylici sheekhana soo dhowow marka hore waa ku dhowahay marka labaad sida aad sheegtay kulan oo waqti dheer qaatay ayaa maanta culimmada halkan ay ku yeesheen oo ahaa jalsa istishaariya bayn alculamaa xowla mas-uuliyati alkelima wadatashi culimmada u dhexeeya kelimada oo culimmada ay jeediyaan masaajida iyo manaabirta iyo meelaha kaleeto ay ka baxayso mas-uuliyadeedii ayaa laga hadlay ujeedkeedan uu ahaa si culimmada maadaama waajib dacwi uu saaran yahay dadka qulubtooda inay tawjiihiyaan ay la khidaabaan la rabo ee kelimad midaysan oo dadka qulubtooda daaweyn karto risaaladooda oo midaysan hadafka dadka ilaahay in lagu xiro kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala lagu xiro oo aakhira lagu tawjiihiyo si aakhiradoodan ay u badbaadaan jannadooda ay u gaaraan si midaysan kelimadaasi u gaari lahayd ayaa hadafkeeda ahayd runtii culimadana aad bay u mushaarakeeyeen ee muctamarka ee walaayada eena way soo diyaarisay labada maktabna way ka qayb qaateen culimo badan way soo xaadireen ee kelimaad badanna waa la soo jeediyey mushaarakaad badanna waa la sameeyey waxaa laga hadlay waajibka caalimka saaran markuu dacwada gudbinayo inuu ilaaliyo waxaa laga hadlay dadka markii lala hadlayo calaa qadri cuquulihim in lagala hadlo waxaa laga hadlay
jalsat istishhaariya been culamaa xawla mas-uuliyati alkelima runtii culammadu ay ka soo qayb galeen culamo badan baa joogtay hadee walaayadii jubbada dhexe ayadan runtii goosh iska lahayd maadaama bil ramadaan ay tahay dee camalka khayrigan in la dardargeliyo ahdaaf badan haddee wuu xambaarsanaa wax kaloo ka mid ahaa in la xoojiyo bal horumarka maanta in la hormaro iyo camalka islaamiga sidii lagu horumarin lahaa mafhuumul culamaa iyo simaadkooda waa laga hadlay wax badan baa marka laga niqaashay xulul badan iyo oo ummadda dee xal u noqon doonaan insha allahu waa laga wada hadlay
si aan u ogaano ahdaafta kulanka laga leeyahay waxaan soo dhaweynayaa alustaad abu maxamed bismillaah waa mahadsan tahay walaale kulankan ahdaafta loo qabtay waxaa ka mid a kow in shuurada ahlucilmiga dhexdooda ah ayna ka tashadaan dadka saydiinta lagu yeeraa in la xaqiijiyo labo in la xoojiyo horumarinta camalka islaamiga ah wixii iijaabiyana lasoo xoojiyo la xoojiyo wixii khadana la daaweeyo saddex waxaa ka mid a in laga fogaado dhammaan masale kasta oo abuuri karta in la ismaan dhaafo iyo dhammaan masale kasta oo caamadu aysan fahmi karin inaan caamada loo bandhiginin oo dadka ku khaaskaa oo fahmi kara loogu lagala hadlo afar dadkii ka soo qaybgalay in la siiyo macluumaad iyo afkaar ugu kaalmaynaysa inay hagaajiyaan habka dacwada iyo irshaadka ugu dambayn qodobka shanaad in lagu dadaalo in safka la mideeyo qof kasta oo daaciyana uu hadalkiisa u dabdiyo wax kasta oo ummadda ka hor istaagi cadowgaa saa'ilka ah oo diin iyo duuniyaba fasaadinahaya in cadowgaa laga hortago wax kastoo naga hor istaagina in la iska daayo oo halkaas loo midoobo dafcul cadowi saa'il wax allaala wixii camalkaas islaamiga ah lagu tari karo ra'yi iyo fikirna lagu taro ee ciwaankaa meesha ku qoran waxaa weeyaan alcaalimu bimafhuumihi diini qaa'id maydaanuhu nufuus wasilaaxu lkitaab wasunna marka waa jalsa naajixa walxamdu lilaah waxay ku soo dhammaatay qaab qurxoon waxayna ku wareegeysanaysay mas-uuliyatu lkelima qofku waxa uu ku hadli inuu mas-uul ka yahay inuu u meeldayo الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده جزاكم الله خير جلزدان waxay ahayd jalza oo istishaariye ah lagaga hadlayay dacwada iyo horumarinteeda tamaraadka la helay لأن الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyahy لئن شhakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاabي لشديد haddii ilaahay nicmada loogu shukriyo waa noo ziyaadinaya haddii aan xusi weyno nicmadaasna ilaahay waa naga nusaaminaya marka nicmooyin fara badan oo lagu helay jihaadka iyo dacwada tamaraadkii la helay oo ay ka mid tahay macaahid fara badan madaaris fara badan oo la inshaa'iyey la abuuray kuliyaad fara badan oo dacwiya xalaqaad diiniya masaajid badan oo la dhisay dadka muslimiinta oo wax la taray kuwada fuqarada ah dacwatul aryaaf miyigii oo culimo loo qaaday iyo ducaatun ilallaah marka aad iyo aad baa ma arkaysa nicmooyinka ilaahay noo siiyey amaa binicmati rabbika faxadis baa ka dhacday caqabaadka markaa jirayna waa la isu tilmaamay maxaa yeelay dacwo walba waxay yeelan kartaa caqabo thamaraadna way yeelan kartaa ilaahay diintiisa waa taam yeelaya annagana waxaana laga rabaa balliquu canii walow aaya almujaahada walmukaabadana laga rabaa inaan dadaal iyo juhdi ku bixinno sidii dacwadii nebi maxamed calayhi salaat meel walba ay u gaar lahayd dacwaduna waa labo dacwa qahariya iyo dacwa silmiya labadiina way socotaa dacwada qahriga ah ee jihaadiga ee mujaahidiintu ay suquurta ugu jiraan ilaahay amhaashooda ha badiya shahaadadoodana allah ka aqbale dhaawacoodana allah bogsiye waa dacwada ugu weyn dacwadan kale ee dacwadaa dhashay oo dacwada silmigaana magaalooyinka bay ka socotaa diintii baa la faafinayaa meel walboo masaajidii casharaha ka socda dacwa shawaaric baa socota iyadoo warqado la qaybinayo idaacadii baa ugu sii weyn idaacatu andalus kataib alfurqaan arkaysiin barnaamijyada diiniga ka baxay maanta waad arkaysa alxisba alamiruuna bilmacruuf wanahyina cani lmunkar meel walba taag marka aan ku mahadinno oo aan u duceyno wilaayaadka islaamiga iyo dacwada jihaadiga
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى kulankan ee ahamiyad aad iyo aad u ballaaran buu leeyahay ahamiyaddiisa oo ah ducaaddu inay dacwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay u igmaday ay isweydiiyaan maxaa yeelay waa warahatu lambiyaa inay is yidhaahdaan maxaa noo saxan inay is yidhaahdaan maxaa naga khaldan inay is yidhaahdaan maxaan dardargelinaa inay is yidhaahdaan maxaa meesheedii joogo aan dardargelin dardargelin u baanaynoo booskeedii dhacay inay yidhaahdaan meesheebaan maanta macnaha jaanibka macnaha ama dacwada macnaha iyo sheegitaankeeda ma qismigii muxaadaraadka ma qismigii waxaweye haweenka iyo macnaha iyo duruustoodiiba ma masaajidada iyo macnaha waxaweyaan liqaa'aadka macnaha meel kasta inay iska wax iska weydiiyaan inay isweydiiyaan dadkii dacwada qaadanayey dacwadii dadka macnaha qaabiliyada u lahaa maxarta ma gudanay mise ma aanaan gudan kulanku wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan laguna lawi gorfaynayey arrintaasna waa arrinta ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu addoonsaday oo ah washaawirhum fi lamri in macnaha talada iyo amarka in laga showro bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd koley saa sheegtay kulankii walaalaha iyo culimmada ah isugu yimaadeen hadda soo gabagaboobay koley kulan khayriyana uu ahaayo culimmaduna isku arkeen oo liqaaga laftiisa ayaa khayra sababtoo ah waa shay diina meel lagaga niqaashayo ama lagu falqaynayo weeya wuxuu ahaa wakhtina qaatay masaa'ilka dhowraan lagu niqaashay wixii ka soo baxayna kolley waa walaaluhu way sheegeen marka kolley waxaan u aragnaa un inuu yahay kulan khayriya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kulamada lagu dhowaado ka mida intaasubaa kolley ku jirta oo ka muuqatay baaraka allah fiik
ما شاء الله كلنا waxay iga muuqdo tawfiiq min Allah azza wa jal in dacwada la gaarsiyo aryaafka meel walba arinta meesha ka muuqatana runtii waa taas wilaayaduna waxay muujisay isxilqaan ee culimmada hadba la tashato wa amruhum shura baynahum ba ilaahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله سبحانه وتعالى baa mahad iska leh kulankan qiimaha badnaa saacadaha badan halkan loo fadhiyey oo culimadii iyo waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii een, wilaayada guud ahaan laysugu yimid oo ku saabsanaa ee, fadhi looga hadlahayey culimadu inay ka wada tala bixiyaan oo ka- looga shawro mas-uuliyat alkelima guud ahaan shan mawduuc ayaa loogaga hadlahayey mawduuca guud wuxuu ahaa een, ducaadda dad culimada maadaama bulshada ay la khitaabayso ay dacwadu gaarsiinayso in eh, bulshada calaa qadri cuquulihim lagala hadlo iyo qofka caalimka ah, daaciga ah waxyaabaha inuu ilaaliyo loo baahan yahay ayaa ka mid ah waxyaabaha laga gorfeeyey aad iyo aad looga hadlay laba waxaa ka mid ahaa een, culimada een, maxaan ku idhahdaa kaalinta mugga leh ay ku leeyihiin masaajidda risaalada masaajidda inay nooleeyaan waa looga hadlay waxaa looga hadlay caqabaadka dacwada hortaagan i- oo lasoo bandhigay iyo sidii caqabaadka looga gudbi lahaa aad iyo aad baa loo gorfeeyey shirka mawaadicdii looga hadlay wuxuu ahaa mid si fiican loo gorfeeyey guulo fiicanna laga gaaray falilahi alxamdu ilaahna الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaaga dhegaystayaal mu'asasada alkataa'ibna galabta gelinkii dambe waxay bahaysay qaybtii afraad muxaadaradii uu jeediyey sheekh maxamed dulyadeyn taqabalahullah taasoo ciwaankeedu uu ahaa watawaasow bilxaqi watawaasow bisabr guud ahaanna barnaamijkii faafareebka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين